shirka sannadlaha ee sayniska teknolojiyadda oo toddobaadkan muqdisho ka socday ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo oo sannadkan diiradda lagu saarayay isbeddelka cimilada abaaraha fatahaadaha beeraha iyo weliba waxbarashada doctorayso sacdiya siyaada oo ah agaasimaha hano academy iyo weliba somali stem summit ayaa waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle uga warantay shirkaasi
shirkan waxaa looga hadlayay runtii stem oo ay u taagan tahay science technology engineering iyo mathematics waxaan diiradda saaraynay cimilada isbedelayso iyo daadka iyo abaaraha jiro caafimaadka waxbarashada beeraha shaqo abuurka dhalinyarada iyo maalgelitaanka iyo hal abuuro dhalinyaro soomaaliyeed ay lahaayeen ay kusoo bandhigayeen runtii oo dhinaca scienska iyo technolojiyada dhinaca ganacsiga shirkan wuxuu ahaa shir ay tahay madal soomaaliyeed oo aan ka casuulna aqoon-yahaninteenii soomaaliyeed waxgaradkii ganacsatadii ardaydii siyaasiyiinteenii iyo international communitygiiba
yaa ka soo qayb galay saddexdii maalmood ee shirku socday waxaa ka soo qaybgalay sidaan kugu sheegaba siyaasiyiinteenii ay kala ahaayeen wasiiradeenii hore wasiir jamaal oo hayay qorsheynta qaranka iyo wasiirkeenii wasiir dowlaheenii waxbarashada iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda cali balcad oo xildhibaanna ahaa iyo dad kaleetada aqoon-yahanin kaleo soomaaliyeed
beesha caalamka safiiraa joogay maraykanku kamid yahay muxuu ka sheegay safiirka maraykanka halkan runtii safiirka maraykanka wuxuu ka sheegay waxqabadka iyo hoolaha ay hayaan safaaradda iyo wadanka maraykanka iyo shaqada runtii culus ay la hayaan ummadeena soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wuxuu diiradda saaray barnaamij la yiraahdo bar amba baro oo runtii annaga iyo dad kaleetod aan imbalment aan oofinayno oo aan suubinayno barnaamijkaas oo loogu talagalay caruurta iskuulaadka weligood aanan aadin mase dhalinyarada iskuulaadka ka tageen fursad u heli waayeen iyo dhibaatooyinka ka jiro wadanka oo abaaraha iyo daadadka kala fatahaadka oo wadanka ka dhaco
arrinta cimilada waa lagu soo hadal qaaday si weyn baa dunida isha loogu hayaa maxaa laga sheegay
waa sax soomaaliya warshado badan oo dhibaato u keenaysa cimilada ma qabaan hase ahaatee haddii aan fiirino geedaheeni waan la baabi'iyaa oo waxaa laga suubiyaa dhuxul oo kaleetood waa dadki waxaa u geeyey haddee nafba nolol bay u baahan yihiin shaqo bay u baahan yihiin way qutlyoonkoodii ayaa ku xiran marka in waxyaabahaasoo kale laga wacyigeliyo xal waaro oo runtii lagu maxaa la dhahaa lagu xallin karo ayaana runtii laga laga hadla meeshaan
dhalinyaro badanaa soo bandhigeen hal abuur qaarkoodna goobtay keeneen wax soo saarkooda marka dowladaha meesha yimid ee maraykanka china iyo dowladaha kale maxay dhalinyaradan iyo iyo shaqo abuurka marka laga hadlaayo mala soo bandhiga wax qorshaan
n sidoo madaxweynaheeni federaalka masir xasan sheekh oo horay afka uga dhawaajiyey qorshihiisana ay ku jirto shaqo abuurka dhinaca dhalinyarada runtii diiradda aad ayaa loo saaray fursado oo runtii dhalinyarada loo abuurayo waa laga wada hadlay maalgelin oo runtii dhalinyarada lagu maalgelinayana qorshooyinkooda waa laga hadlay hadda maantadan saddex kambani ayaa finalka soo istaageen oo dhalinyaro soomaaliyeed ay abuureen saddexdaas kambani kambani ka mid ah ayaa ku guulaystay kun dollar oo maalgelin ah oo la siinayo kaasha iyo tababaro badan oo macadka hano academy oo qeybteena social hano social innovation hub lagu tababari doono
marka markaad fiiriso saddex sano maaragtay xuskanaad qabanayseen kasoo qaybgalku ujeedkii laga lahaa ma la gaaray horta ulajeedka faray kama qodnafaa noolaha ayaa la dhihi jiray stem waa wada waa asaasiga nolosheenna haddii aan rabno inaan naqano wadan warshada leh wadan horumare waxaan lagoo baahan yahay inaan stem guul aan ka gaarno guusha aan ka leenahana waxa waaye wadankeena oonan warshado lahaanin wadankeena oo kheyraadka iyo macdanta iyo horumaritaanka aan hiigsanayno anagoona gaarin ma dhihi karno guusheena waa wada gaarnay wax kasta waa working in progress
taasina waxay ahayd doctoriso sacdiya siyaad oo agaasimaha hana academy oo u warramaysay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle